bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo ma maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo toddobaadkiiba subax walba waa subax walba aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada dhegeystayaal saaka qodobada aad ku dhegaysan doontaan haddii allah awooda raalli ka noqdo waxaa ka mid noqon doona xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo saacadihii dambe ay soo gaarayeen ciidamo ka tirsan ahlusunna khilaafka u dhexeeya ahlusunna iyo dowladda federaalk soomaaliya oo sii xoogeystay iyo sidoo kale qaar ka mid a waxgaradka dhuusamareeb ama ku sugan caasimadda oo iyaguna dadaal ugu jira sidii loo dhammayn lahaa khilaafkaasi barnaamijka falanqaynta xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa barnaamijka sidoo kale waxaad ku dhegaysan doontaan dad ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose ciidamada puntlandna waxa ay howlgal ku qabteen hub fara badan magaalada boosaaso ee caasimadda ganacsiga maamulka puntland barnaamijka ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan madaxweynaha waarana waa madaxweynaha hirshabeellena wuxuu ku dhawaaqay guddiga gurmadka fatahaadda oo isagu ka howlgeli doona deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo qodobada kale ee dhegeystayaal barnaamijka aan idigu hayno oad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona hogaamiyihii daacish abubakar al bakdaadi oo lagu soo warramayo in la dilay qodobadaas iyo qodobo kale dhegeystayaal ayaad ku maqli doontaan iyo wixii nagu soo kordha barnaamijka saaxiibka imahad nuure ayaa soo saaray anigoo sharmaarkan waa idinla socodsiinaya qaybaha dambe ee barnaamijkana xubinta kalamaan ayaad ku maqli doontaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa
sama iyo barwa aqyo dhulowdoogu simanyo
mar kale kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobylabaatanka bisha tobanaad aanu ku bilaabanay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo baryihii dambe khilaaf ba-an oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya iyo ahlu sunna uu ka jiray iyo sidoo kale xiisad dhanka ciidan aruursiga ayaa lagu soo warramayaa inay tahay mid degan walow weli xiisadii halkeeda ay ka jirto ehlu sunno ayaa ku howlan sidii ay ciidamo badan u keeni lahayd magaalada caasimadda ah ee dhuusamareeb halkaas ay ku sugan yihiin ciidamo aad fara badan oo ay leedahay dowladda federaalk soomaaliya haddaba xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb iyo sida ay kuwa baraysatay ayaa waxaanu ka wareysanay waryahayga magaalada dhuusamareeb tooxow oo isagu halkaasi ku sugan islamarkaana u kuurgalay xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
waa mahadsan tahay sharmaake xaalada dhuusamareeb dawgeed waa degan yahay saaka wax dhibaa ma jiraan kolley hadda xaalku waa degan yahay inkastoo ay weli jiraan ama weli ay taagan tahay ciidamadii la isku daabulaya laakiin hadda wax dhibaato hadda dee ka jira magaalada dhuusamareeb ma jiraan laakiin xaalku waa degan yahay kolley wadahadalo unbaa socda u dhexeeya labada dhinac oo ahla sunnayo dowladda kuwaas oo marka ku saabsan sidii magaaladan aysan wax dhib a uga dhici lahayn la ilaaliyo nidaamka iyo sidoo kale in dadka aan la qaxin marka hadda jawgeedu waa degan yahay dhowrkii haweeneyda soo dhaafto kaleeto xasarada hadda ka taagnayd magaalada hadda kama taagna waa garta waxaa jira warar sheegaya in wadahadal waxgaradka deegaanku ay ka dhex wadaan labada dhinac sida ogaaska maaragtay deegaanka kasoo jeeda oo kale marka bal ka waran wararkaasi ma jiraan
way jiraan way u tageen labada dhinac waxaana ay ka dalbadeen in magaaladan lagu dagaalamin oo xababaan oo ka dhaceen ahlu sunna iyo sidoo kale dowladda waana laga aqbalay weli laakiin xal waana lagama gaarin khilaafkii weynaa ee u dhexeeyey dowladda iyo sidoo kaleeto ahlu sunna waxaa la sugayaa waa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre markuu yimaado magaalada laga yaabaa in waa hadallo kaleeto ay fumaan si lagu xaliyo tabashada ay ka baadha ahlu sunna waa garta ugu dambeyn eh, maxamed obol waxaad ka warantaa ciidamada ahlu sunna magaalada miyay ku sugan yihiin waxaa jira warar sheegaya in eh, loo diiday in magaalada ay soo galaan marka bal ka war xaggay ku sugan yihiin ciidanka ahlu sunna
labada meelood baa eh, hadda aad sheegaysay way jirtaa eh, qaarkood gudaha ku sugan yihiin halka qaarkoodna aandheera deegaan la yidhaha udhexeeya eh, gurcaan iyo dhuusamareeb ay ku sugan yihiin eh, halkaas ayay joogaan Eh, way jirtay maalin dhaweyto in ciidamo kaloo dowladda ay soo istaageen walow waa waxba dhiman dhibaata oo kale xiriiro kala duwan labada dhinac ay sameeyeen ee la kala qaaday labada ciidan laakiin qaarna gudaha ku sugan yihiin qaarna banaanka ayay jiraan
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaah altabliiq alshabaab salafun jadiid alushiiq majmacu lislaam alansaaru sunna xisbu lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya saylaciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon sinicii ku dhacay halkiibay saaran yihin. ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb ss bombaan saasaad la diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dib u taliya yaan layna odhan wadirkii baaye dib u taliya yaynan ka noqon dayro aadmigae dib u taliya yaan layna odhan wadadan jirine
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta ayaad dhegeysanaysaan qeybihii hore markaana dhankaas iyo puntland taliska qaybta booliiska gobolka bari oo ay weheliyaan ciidamada barmidka booliiska puntland ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxa ay ka sameeyeen howlgal qaatay siddeed saacadood howlgalkaas ayaa saraakiisha hogaaminaysa waxay sheegeen in ciidamadu ku soo qabteen hub sharci darro ah iyo tahriibayaal sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigeen qamri iyadoo saraakiishu sheegay inuu dhacay howlgalkaasi ama u dhacay sidii loogu talagalay taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanleh sare xuseen cali maxamuud ayaa waxa uu ka warbixiyey howlgalka iyo qaabka u dhacay iyo sidoo kale waxa uu sheegay in howlgalkaasi uu noqon doono mid sii socda inta ay la dagaalamayaan kooxahaasi muqaadaraadka caadaystay iyo sidoo kale hubka sharci darrada haysta
waxaa jira intii howlgalladu ay socdeen oo howlgalka lagu jiray in lagu soo qabtay kuwo badan oo tahriibayaal ah oo gacanta lagu hayo taa la adligeena ay ku xiran yihiin saldhigyada taana waxaa la marsiin doonaa sharciga wixii sharcigu xirana waa lahayn doonaa waajibka waa la marinaya wixii sharcigu sii dayana waa lasii daynaya wakti badanna qaadan mayso hadda waa loo heelan yahay caawada dad baa la baaray subaxdiina inta ugu dambaysaa la baari doonaa haddii alla idmo afar ilaa sax qof ka badan xiraan doona ma jiro sharcigaa la marsiin doonaa doorsoolka sidoo kale waxaan leeyahay ha laga digtoonaado waa waxyaalaha ugu xun oo aan fiicnayn oo shaqo adag laga qaban doono boorsoolka mana la aqbali doono in boorsool magaalada u dhib u geysto taa waxaan doonayaa iyadana inaan uga digo dadka yar oo doonaya inay ummadda ku dhibaan marka taana waxaan leeyahay ha laga digtoonaado gacmahan aan isqabsanno nabadgelyada puntland iyo gobolka barina halga warshaqeeya aad iyo aad ba umahadsan
harad baan hareerayaae
hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada markaana gobolka shabeellada hoose dad ayaa lagu soo warramaya in ku dhinteen qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax ay dad ku dhinteen oo saaka ka dhacay deegaanka muuri oo u dhow degmada lambar konton ee gobolka shabeellada hoose qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ayaa goobjoogayaal waxa ay sheegeen inuu qabsaday mooto labalogoleyda ama faykon loo yaqaano waxaana ku dhintay saddex qof oo saarnaa mootodaasi sidoo kale wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in mootada ay kusii jeeday degmada afgooye hase yeeshee ka hor qaraxa uu goobta maray gaari cabdibilaa oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa waxaa tegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo dadka deegaanka kuwaasoo goobta ka qaaday meydadka saddexda ruux ee mootada saarnaa ee ku dhintay qaraxaasi ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxa waxaana inta badan deegaanada gobolka shabeellada hoose ka dhaca qaraxyo lala eegto ciidamada dowladda iyo kuwa amisom qaraxyadaas oo mas-uuliyaddooda ay sheegtaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab
waxaa lagu hamiyeyaa kala habi weeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne
markaana hirshabeelle madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda deegaanadaasi ama deegaanada fatahaaddu uu ka sameeyey webiga shabeelle ee maamulka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle kuwaasoo ka qayb qaadan doona gurmadka loo sameynaya dadka uu saameeyey fatahaadda ama dadka ay saamaysay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle guddigan oo ka kooban afar iyo toban xubnood ayaa laga soo xulay xubnaha golaha wasiirada hirshabeelle iyo guddoomiyaasha labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe guddiga gurmadka fatahaadda uu magacaabay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa ku soo aadaya xilli shalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu dhankiisa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadaha waxaana guddigaasi ama ay u qornaayeen sida tan magacyadooda kow cabdi mahad cabdulaahi qoorgaab wasiirka wasaaradda gargaarka oo isaguo guddoomiye ka guddigaasi cabdulaahi maxamed cadow wasiirka madaxtooyada xubin cabdiraxmaan macalin cabdulaahi wasiirka wasaaradda qorshaynta xubin maxamed cali caadle wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xubin cabdulqaadir cismaan cabdisalaan wasiirka cadaaladda xubin cabdi macalin maxamed wasiirka wasaaradda caafimaadka xubin cabdulqaadir aadan jaalle wasiirka wasaaradda amniga gudaha xubin caasho khaliif maxamed wasiirka wasaaradda haweenka xubin maxamuud sheekh cali wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xubin abuukar xasan cali wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xubin cali xaaji cabdulle isgoowe wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xubin aadan barre maxamed wasiirka wasaaradda ilaalinta bay-ada dhulka xubin cali maxamed caraale gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo maxamed mayre makaran gudoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayuu magacaabay afar iyo tobankaasi xubnood madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdiwaare waa dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta ayaan isla soo gaarnay markaana magaalada muqdisho wadayaasha gaadiidka dadweynaha ayaa mar kale banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho magaalada muqdisho waxaa saaka banaanbax ka dhigay darawallada gaadiidka dadweynaha ee beelka loo yaqaano kuwaas oo badi maanta aan ka shaqaynayn qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho darawaladan ayaa waxay ka cabanayaan wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho ay xirtay dowladda soomaaliya iyo inay dowladda soomaaliya ku soo rogtay lacago dheeraad ah iyadoo wadooyinka ay ku shaqayn lahaayeenna ay yihiin kuwa xihan gaadiidka dadweynaha ee ka yimaada degmada madiina ee soo aadi jiray dhanka degmada xamarweyne ayaa lagu soo warramaya inu maanta gebi ahaanba uusan shaqaynin waxaana darawallada bannaanbaxa dhigaya ay xirteen wadooyinka qaarar sida waddada buundooyinka iyadoo ay diideen gaadiidka inay halkaasi maraan dowladda ama darawallada ayaa sheegay in dowladda ka rabto canshuur joogta iyagoona haysan waddooyin ay maraan islamarkaana ay sii wadi doonaan bannaanbaxooda magaalada muqdisho ayaa laga dareemayaa bannaanbaxa ay maalintii labaad dhigayaan darawallada gaadiidka dadweynaha ee beelka loo yaqaan islamarkaana ay ka cabanayaan waddooyinka qaar ee xidhan ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya
dhibaatiyo gaajiyo haraad baana hareeraya waa hagaag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka falaqaynta ayaan isla soo gaarnay alaaba xilligaan oo kale waxaan idiin soo gudbinaa xubinta kalamaan
maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino baladweyne allahayo kadhiguri barwaaqo baladweyne allahayo kadhig beerta raaxada baladweyne allahayo kadhig xera baraare baladweyn allahayo balayada reer mare aryaadha heer beledweyne balaayada horta allaha hareer mariyo biyaha iyo debka masiibooyinka ay ka mid yihiinna dadka lagu masiibeeye allaha ka badbaadso shacabkii beledweynena biyihiyay ka qaxeenoo bannaankay dhooban yihiinaa layidhi qaarna biyahaaba la tegay waxa ba iyo hoog iyo jabna soo mara ummadda soomaaliyeed waxay ku badbaadi jireen gurmadka ay isu gurmaane dadkii heer beledweyne soomaaliyey ha loo gurmado oo ninba taagtii ha tillaabsadoo qof walbow taagtaa ha la herin war maamulkii magaalada beledweyne dadka barakacay ay ka mid yihiin baa la yidhi xafiisyadoodana waxaa la yidhi biyaa ku shireeya biyo biyo biyo oo biyuhu madaxda hataa kama xishoodaan miya war masiibo hoobu koytalan wiin ilan yar halyinkoonma katabaaso ilaahay moodiye arada waarun marba haddii masiiba timaado madax iimija meelay dhaafaysa ma jirto ee balaayadaas allahna mootiyo war sagaaradii xataa biyuhu ma qaadeen sagaaraad sheegaysaa weriina xataa ma ka fakanaa ku lehe godkiisa biyaha ugu galeen arro war guddoomiye horo gobolka banaadir allahow naxariista guddoomiye yariisow iyo intii la dhimatayba war guddoomiyi ka horreeyaan kuu sheegayaa ee taabit war tarsan waa safiirka soomaaliya u fadhiya kenya war muungaabu waa guddoomiye xisbi arooya yuusuf madaali inta u aada ayaanta dadkana wou gurma jiriye hal doolar ku dhisa dalkaaga waa kilaamiyaal ku dhisaye maa looga daydo war xanuunka idinku dhici jiraa idinku dhacaye naga dhegaysta warka taabid wuxuu yidhi dadka reer beledweyne dhammaan ummadda soomaaliyeed ha u gurmato yaan qolo gaara iyo maamul gaara lagu hadlayna war gurmadkii ugu horreeyey oo dowladdu dirto maanta wuxuu ka tegay beledweyne diyaarado kalena waa tegayaana la yidhi maalmaha soo socda maantana ra'iisul wasaare khayre oo ay garbaha ka taagnaayeen lugta gareen lafta gareen iyo xaf gareen wuxuu magacaabay guddi ka shaqeeya gurmadka fatahaadaha markuu la dardaarmayana wuxuu yidhi dadka waa in lagu gurmadaa si degdega dowladnimada waa in la tusaa meel kasta oo ay joogaan waa in hooyada soomaaliyeed ee biyaha gurigeeda ka saareen aysan dareemin xanuunka gaaray baladweyn allahayo balayada hareer mare amiin warnimada war ma haysaane maanta waxaan ogaaday madaxda soomaalidu inaysan kala roonayn mid kastaana u dhaqmayo marka la doorto wixii ka dambeeya sidii inuu kursiga qori ku qabsaday iyo xoog marka nabadiyo nololaa waxaa lagu eeday jiray inaysan dhalaysha iyo hadalka u dulqaadan karin maanta daniyaa la mid noqday madaxweynihii puntland shirkii baarlamaankuu furay khudbad dheer oo khayr badanaan qabta uu ku leeyahana waa u jeediyey laakiin waxay ugu darayd markii uu xildhibaan cawil layidhaahay su'aala weydiiyey wuxuu yidhi madaxweyne amnigu inuu xun yahay waxaa tusaale u ah masaajiddiiya qunuud laga bilaabay maamulkaagu inuu iskhilaafsan yahana waxaa tusaale u ah adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaaga marka sagaal biloodaad joogtaane intaan baarlamaanku shacabka ka turjumin kuraasta banneeyuu yidhi kadib madaxweyne deni sidii in kursigii laga qaaday buu u xanaaqay hoolkiioo mukeyf ka daaran yahay iyo qaboojiyaal badanina waa dhididi wuxuuna yidhi xildhibaankaani dawladdii iga horraysay oo fadhiidka aheedu ka mid ahan waxay qabteenna lama arag aniguna maahay buu yidhi nin loo hanjabi karo iyo nin hadal wax looga qaadi karo baarlamaankana arrinta puntland iyo xaaladaha ka jira waa looga xog roon yahay kadibna asagoon dheg la qabta lahayn ayuu si halhaleela iridda uga baxay warhinaagas mayba kasheenayka aale ani shaleelay taliye oo madaxweyne daniyo raalli ahaa maxaa loo dhihi waayine maday isaaqo waa saad u tiriya waxaan maqli jiray shaleedeya shablay xaade dhiriirin warnimaya xaalka markuu saano kale noqdo cabdiweligaas wuxuu dhihi jiray adeer waa ii afkaada madaxweyne deni wuxuu dhihi jiray annaga iyo dowladda federaalka waxaan isku hayna fagaara saxaafadda ay joogta aan ugu doodno maantana macaali xildhibaan hadalkiisu uu dul qaadan waaye waryaalahan waryaalahan war ma haystaane jumhuuriyaddii somalilan way salbataynaysaabaoo anugu waan la yaabanay wareeyayaashii iyo dadkii haldi jiray oo dhan ee afhayeennada ahaa way soo raaftoo gebigoodba way ka soo wada yaaceen markaa jumhuuriyadda annagu aqoonsi baan u doonaynee muuse handaraab xaggu u sii handaraabaya warmaayarkii waalnaaya hargeysa ee yidhi muqdisho dadka jooga bisadaha hargeysa ka roon wuxuu isla sawira madaxweyne muuse biixi kadibna biixiyaa sawirka ka carooday wuxuu yidhi waana isla kay sawiraysaa dadkii hargeysana waxay isku haysaa dhulalkii war madaxweynaha sawirka ma lagu gaaday war adeero maayar ku-xigeenkii hargeysa ee ina caga weyne wuxuu yidhi madaxweyne biixi markuu diyaaradaha fuulo buu agtu akhristaa war maayar ku-xigeenku ilan waa guurwada saddexdeglaa war farta kudisha anna guuladahaba oon necabnay
horaa waxaa loo yidhi waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay kuu soo jiraan waqooyigan wax waa jiraan waxna jiidkay kuu soo jiraan war cabdullah waa runtaaye ictiraaf wuu jiraa laakiin kuwo kalena ictiraafayaana jidka way ku soo jiraan warwar ma haysiina cayaartii fiinaalka hayada gobolka banaadir oo habeen dhoweyd baaqatay waxaaba la leeyahay sababta ay u baaqatay khilaafay ahayd arrin khilaaf maahina korontadaa dantee naga shibdhe warwar ma haysiina korontada lafteeda khilaaf u dantaa la yidhi ina dhegayso yaa farsamo yaqaankeeri inta u aada furuqa gale war farsamo yaqaanka furaha laga qaatay naga dhegaysa warka wasaaradda dhallinyarada sportska waraaqay soo saartay khadiija warqad soo saartay maadhaadid war cumar finishay ku soctay maadhaadid war waxaan rabnaa aan dhahna calaa kulli xaal gobolka iyo wasaaradda iyo isboortiga khilaafaad ka jira arrintu u rakaataysantaha la leeyahay war war ma haysaane dowladdu markay bashiir gooba ka qaatay ciidanka asluubta dad baa waxay dhahayeen war bashiir gooba waa dadaalaye maxaa meesha looga qaaday warsootuu cashada sameeyey yidhi xil lagaa qaaday ha u bixin ula baxay war naga dhegaysa warka annagaaba codsi kale dowladda u gudbin rabne waxaanna ka codsanaynaa dowladda bashiir gooba lix bilood ka badan inuusan hal meel ka shaqayn oo mar kasta meel kale loo bedelo sababtoo ah maanta waxaan arkay wakaaladii horumarinta dhismaha soomaaliyeed oo meel eber oo kursi meel cidlaa yaallo uu ku fadhiya ka bilaabay laba bilood gudaheed suuq ka dhigay waa la yaabay mugga ma waxaad leedahay jenaraalku meel walbau bilaabo muggou dhammeeyo ha laga tuure meel kaloo dhismo u baahan ha la geeyo ilaahay wasiirka amniga hayga dhigo walla inaan jidad badan xidhan lahaa aryaa wax ma ogida qaraxi maanta bug yidhi waxuu ahay mid la fashiliyo minaanjid ku xirraa lahayna waa la isku soo kubaaray lahaay oo ma wuxuu ahaa qarax nabadeed yaa adduunya soo joogoo weligay qarax nabadeed ma maqlin yaahu war qaraxii nafyi maal ilaahay ka badbaadi waa qarax nabadeed warnimiya walmooshiidiina galmudugtii kudhiidii walisliyaabi shalay macallinkii macallin mahmuud haay iyo ina inogi kisheysha ra'iisul wasaare doctor shaakir haay meel fagaare ee waa ciidankan qudbeeenga leeri markaasan hadara ka dhow sidaan widaay noo soo dhowaawhe noo soo dhowaawhe sayid maxmuudow noo soo dhowaawhe yeeren madaasa ra'iisul wasaare sheekh shaakir usiinu khudbadii ka gorada ayaa ka dhowownagadi ciidankaan ciidan aakhira weeye ciidan aakhiraa tihin ciidan adduun ma ihiidiin ilaahay garabkiina ha galo ee waxaad samaysiin qoladan dowlad dowladda sheeganayso jidka waa ka beereen waddadii qunneedna waa ka beereen ciidan aakhiraa tihiina meel iska saara weri isuga widaa oo suglantiin abuurdi timir mahan bahaaso dowladdina hata ka hor anti ciidan ee jeeyta isan ogaaytaan ciidan kale ka kor darti wiliba maga gaar ee leh oo magaashay maga gaar ee leh madian isinlaa magaan liyaabi haram ad yeleri haye maday isaaqow ma leesu dhiila dhaansaday runta u reer galmudug hamiinkii inis dhiila dhaansadaayan waana difaac inis garaayan maalintiina abba canjeeradaas la aamayan ina aase eh war musharax madaxweynaha galmudug cabdiraxmaan odow wuxuu yidhi dowladda iyo ahlu sunna diiday magacaabayaan iyo abaabulkay wadaan ha joojiyeen war qoorta kalena muxuu yidhi anugu waxaan dhihi lahaa dhuusamareeb odayaasha joogaa sidii xaaf uga tegey ha uga tageen war galmudug madaxweynaha kumeelgaarka qarafaan ha looga dambeeyo aryaada anigu galmudug waxaan ogaay madaxweynahoodii xaafoo warqad soo saaray wuxuuna yidhi maamulka galmudug waxaan ku wareejiyey dhismihiisa wasaaradda arrimaha gudaha mugga galmudug wixii ka hallaaba dowladda soomaaliya laga rabaa horena waxaa loo yidhi oo shirib hore ahaay how hadday goodobtaa goobtaa taal ku geftaa geebeereyga roon hadday goodobtaa goobtan taal ku geftoo geebeereyga roon haye oo hadda galmudug wixii ka qaldama maqayre iyo qarafaana loo haystaa war galan welb walaagiya jaysitiyadale ku fadaninyow heesaa waxay ahayd cid kale loo dooni maayo warnaa dhuusamareeb waxaan dhihi lahaa sidii baydhabo kale ha lagu kala baxa ama sidii kismaayo gacmaha laga taagto sidii garowoo kale maxaa u diidaya war si cusub maxaa u diidaya sida cusubaad sheegay tan laysku haysta aha warwar ma haysiine soomaalidu waxay isku haysaysato waa lacag la'aan wasaaradda batroolkana waxay tidhi malaayiin dollar oo shirkadihii hore oo batroolka aan ku lahayn ayaana lagu wareejiyey arreemalyuumaadkan la sheegayo labadoo cantoobood laygama siiyo aniga qaybtii somalilanna meeday warana mayba kala talii lahaayey beledweynahayga samata biyoy walaagaa herniin qeebsa maaana war annaga waxaan kula talin lahaa amniga magaalada muqdisho inay ku sugaan war aniga waxaan ku talin lahay akoonnada dibadda ayaan lagu shubin wareedha waa waalateene waxaa la weysan yahay maarayntii maahana waa maaliyaddii aniguna waxaan ku tali lahay idinkoo dhanaan idinka tasha lahay aroada war ma haysiine etoobiya waa layska haystaahaa la yidhi aryaa masagaarad yaa kaaga qaxday war masar iyo etoobiya webiga nayl ay isku haystaan odayaashoodina waa wada hadleenaa layidhi war oramada iyo xukunka isku haysata oo abiy axmed abiy jawhara ku soo baxay arnaga shibdha kuwaasu jawhar sooma ag roogsa karaane war jawharka ku haysta abiy axmed kursiga wuxuu yidhi abiy axmed kaligistalasnimada ha joojiye mugga ma madaxweyne waaraa keligii taliya lagu soo xagliha war oramadu weligeed ma has qabsato haystishe annaga qaadkuna noo soo furaan war awowgood lanaan baadinkaaba war haya golihii wasiirada jubbaland eeggaa lagu dhawaaqi waad ogaa doontaana wasiirka u horreeya wuxuu noqon doonaa cabdirashiid janan war waxuu noqon doonaa cabdirashiid jire war wasiir janan garoonkii doolo oo lagu magac daray war yaa wasiirka ugu horreeya jubbaland waa darwiish war xifdig iyo seeraar miyaan wasiirna laga dhigayniyow garoonka diyaaradaha ee dhoble waa xiran yahay war xirsidhuuc waxa beeca u ihi waa laashimiinta yaa ka gadaayahe ani si loo gabiyo waa aqaanaa sida loo gabiyo waa aqaanaa imaanka allah idiin geliya qabaab allah
naga taga daruur ha idinku dacdee adiga daad ha ku qaado
daad hay qaadsiin duf ku dhex
waa hagaag dhegeystayaal xibintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiga cadaado saaxiib dhegeystayaal saaka u dambeysay barnaamijka anigoo sharmaarka ayaa dhegeystayaal idinla socodsiinaya waxaa soo saaray saaxiibkay maha nuuro intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
afrikahan kusuganahay sama iyo barwa aqyo dhulowdogu simanyo inaalamusaleheyo afrikahan kusugana